madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xarigga ka jaray garoonka diyaaradaha degmada buurhakaba munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya madax qaybeed iyo culimo qeybaha kala duwan ee bulshada ee degmada buurhakaba madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka hadlay muhiimadda uu garoonkan u leeyahay bulshada degmadaasi sidaa la socotaan adduunyada eerboor deked mashaariicda waaweyn waa waxyaalaha ay dowladaha sameeyaan dowladdana waa dadka dadkaa samaysta marka iskusha isku tashigay ka mid tahay dhismaha eerboorrada isku tashigay ka mid tahay horumarka deegaanada laga suubinaayo runtii waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo dadaalkaas isaga ah marka waxaan si guud iyo si gaar ahaaneedba inkugula dardaarmayaa wax qiimo badan markii la suubiyo wuxuu u baahan yahay midnimadii shalay lagu sameeyey in maantana lagu ilaaliyo wuxuu u baahan yahay inaad waxaad leedihiin weeye shacabka buurhakabaa iskale dadka reer koonfur galbeed oo dhan baa iskale qof kasta oo reer buurhakaba ah yaa ku munaafacaadayo mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo amnigiisa horumarkiisa dhismihiisa hor u socodkiisa taageeradiisa intaba mas-uuliyadaan ka saaran waa inaadan inta oga harin oo loo taagnaadaa sidii lagu dhammaystiri lahaa eerboorkii uu ku noqon lahaa eerboor caalami ah oo dadka u dhashay deegaanadan ama tirsanaayo ama ku xisaabtamaayo ama dadka soomaaliyeed oo dhan waa magaalo magaalooyinka qadiimka soomaaliya uga ah waa magaalo fac weyn waa magaalo population badan waa magaalada ugu tuulooyinka badan degmooyinka soomaaliya waa magaalo dadka soomaaliyeed oo dhan ay jecel yihiin oo magac leh oo taariikh leh oo fan leh oo dhaqan leh oo horumar leh magaalo ah weyn sidaas darteeda waxay dadka soomaaliyeed oo dhan u bukaan ooy u baahi qabaan inay soo booqdaan u soo dalxiisaan ku soo nastaan ay yimaadaan buur hakaba hakaba ay yimaadaan bannooda ay arkaan kulligood ay soo xasuustaan heesihii qiimaha badnaa ee fankii iyo fanaaniintii soomaaliyeed ay qaadi jireen taariikhda ah lagu soo xasuusto marka meel loo soo dalxiis tegay noqon doontaa dibad iyo gudaba la isaga yimaado dadka soomaaliyeed oo dhan isku yimaadaan garoonkan ayaa ahmiyad gaar ah u leh howlaha isu socodka bulshada iyo safarada sidoo kalena waxa uu kaalin xoogan ka qaadan doonaa kobaca dhaqaalaha ee degmadaasi